mu'asasada asxaab garabka warbaahineed ee mujaahidiinta tandiimka alqaacida ayaa baahisay bayaan ciwaan looga dhigay xamlada saliibiyadda ah ee lagu soo qaaday dhulka muslimka ah ee soomaaliya waxaana looga hadlay duulaanadii ugu dambeeyey ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah ee ku hoos jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana lagu maamulo shareecada islaamka kaasoo ay dowladda federaalka iyo isbahaysiga caalamiga ah ee uu maraykanku horboodayo ay doonayaan inay ridaan nidaamkaas islaamiga ah bayaanka oo kusoo baxay luuqadaha carabiga iyo ingiriishka ayaa isdultaag kooban ku sameeyey hadafka laga leeyahay xamladan saliibiga ah ee ay shisheeyaha iyo kuwa la jira kusoo qaadeen dhulalka lagu maamulo shareecada islaamka qeybaha hore ee bayaanka waxaa lagu caddeeyey in dhagarta uu cadowga had iyo jeer usoo mareego ummadda muslimka ah ay tahay mid soo jireen ah balse dhagartaasi ay mar weliba ka hortagaan mujaahidiinta difaacaya khayraadka iyo dhulalka muslimiinta ee ay shisheeyuhu doonayaan inay boobaan bayaanku waxa uu caddeeyey in muddo qarniyo ah uu soo jiray duulaankan saliibiga ah ee ka dhanka ah islaamka iyo muslimiinta balse soo duulayaashu aysan marnaba ku liibaanin xaqiijinta hadafkooda islamarkaana ay qalqalgeliyaan amniga iyo kala dambeynta ka jirta wilaayaadka islaamiga ah si kastaoo ay ciidan isugu soo ururiyaanna aysan soomaaliya ka gaari doonin wax aan ka ahayn wixii afghanistaan ay ka gaareen oo kale caaqibaduna ay ku dambeyn doonto guusha islaamka iyo ehelkiisa sidaba uu allah subxaanahu wa tacaala ballan qaaday سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
arrimaha uu bayaanku tooshka ku ifiyey waxaa ka mid ah in zaman kasta safka gaalada soo duushay ay biiriyaan kuwa innaga inaga dhashay islamarkaana sheeganaya inay muslimiin yihiin balse ka fog diinta islaamka kuwaasoo dhulalka muslimiinta iyo khayraadkooda baylaha uga dhiga shisheeyaha soo duulay kuna bedelanaya sandareerto yar oo ay ka helaan asyaadooda shirkii dhowaan ay madaxda afrikaanka ah islamarkaana ay ciidamadooda duulaanka ku joogaan soomaaliya ku yeesheen magaalada muqdisho ayuu sidoo kale soo hadal qaaday bayaanka kasoo baxay hogaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida wuxuuna bidhaamiyey in tani ay muujinayso fashilka xamlada suhuyo saliibka ah ee lagu soo qaaday dhulkan muslimka ah ee soomaaliya iyo inay ku boogadhayaan musalsalka faashilka ah iyo dhabarwareenka iyo isbahaysigan saliibiga ah kala kulmeen inay ka taqalusaan islaamka iyo ehelkiisa qeybaha dambe ee bayaanka hogaanka mujaahidiinta alqaacida ayaa baaq loogu diray shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda islaamiga ah waxaana lagu yidhi waxaan dhammaan shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed iyo qabaa'ilkiisa dulmidiidka ah ugu baaqaynaa inay isgarab taagaan wiilashooda mujaahidiinta ah ee ay ku garteen ka runsheegidda difaaca dhulka awowayaashood islamarkaana udubdhexaad u ah jaceylka islaamka fidinta cadaaladda iyo amniga sarreeya ee ka jira goobaha ay mujaahidiinta maamulaan taasoo ay sii dheer tahay la dagaalanka madaxda dagaal oogayaasha ee faasidiinta ah ee ka ganacsada dhiigga ummadda iyo murtasaqada saliibiyiinta ah waxaana sidoo kale ummadda muslimka ah ugu baaqaynaa inay isgarab taagto guud ahaan islaamka iyo ehelkiisa si gaar ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka halgamaya soomaaliya iyo geeska afrika ayaa lasii raaciyey gabagabada bayaankan kasoo baxay hogaanka guud ee mujaahidiinta alqaacida islamarkaana ay baahisay mu'asasada asxaab tafaasiil intan ka badan oo ku saabsan bayaanka kasoo baxay hogaanka mujaahidiinta alqaacida waxaan dhagaystayaasheena ugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhacdooyinka dunida insha allah